ciid wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka habeennimeed rediyo jowar qodobada aad ku dhagaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweyneha hirshabeelle calgudlaawi xuseen oo cafis u fidiyey maxaabiis ku xirneed xabsiyada jowar iyo beledweyne munaasabadda ciidul adxada awgeed wafdi saraakiil iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo hogaaminaya oo si weyn loogu soo dhoweeyey degmada xeraale ee gobolka galgaduud dowladda soomaaliya oo ka hadashay shacab lagu dilay jubbada hoose xukuumadda soomaaliya oo ka hadashay dil ka dhacay bakistaan dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan dowladda qatar oo beenisay warar la faafiyey
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid ah labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
ciid wanaagsan dhegaystayaal mar kale intaasi waxay ahaayeen qodobada warka habeenimo rediyo jawar idin hayo kuda ugu doorka roon haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkiioo faahfaahsan waa habeennimo talaada arbacan ay soo gelayso lix iyo labaatanka bisha shanaad laba kun lix iyo labaatan madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe ayaa cafis u fidiyey maxaabiis ku xirneyd xabsiyada jowhar beledweyne munaasabadda ciidul adxada awgeed abuukaryaar ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya maxaabiis ku xirneed xabsiyada magaalooyinka jowhar iyo beledweyne ayaa maanta dib u helay xoriyadoodii kadib markii uu cafis u fidiyey madaxweynaha dowladda hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe munaasabadda ciidul adxa awgeed maxaabiistaani oo horey maxkamadaha ay ugu xukumeen xabsi u dhexeeya hal ilaa iyo saddex iyo sanno kadib dembiyo ay galeen ayaa maanta dareemayaan caawda xorriyadda iyagoo maalinta koowaad ee ciidul adxana markaa la qaadan doono waalidiintooda ehelkooda iyo asxaabtooda ugu horeyn xeerlaalyaha guud ee dowladda hirshabeelle mudane garaad axmed caddow ayaa warbaahinta u akhriyey warqadda ka soo baxday xafiiska madaxweynaha ee cafiska loogu fidiyey maxaabiistan wareegto madaxweyne ku xeraalyaha guud dowladda hirshabeelle jowhar og taliyaha booliska dowladda hirshabeelle jowhar og madaxweyne ku-xigeenka dowladda hirshabeelle jowhar ujeedda cafis madaxweyne madaxweynaha dowladda hirshabeelle markuu arkay qodobka konton iyo koowaad farqadiisa sideed ee dastuurka dowladda hirshabeelle markuu arkay warqadda sumadeedu ay tahay x x i g h sh slash x g eber eber lixdan iyo kow slash laba kun labaatan iyo lix kuna taariikhaysan labaatanka bishii shanaad laba kun labaatan iyo lixda kana soo baxday xafiiska xeraalyaha guud dowladda hirshabeelle kuna saabsaneed codsi cafis madaxweyne wuxuu madaxweynuhu soo saaray xeerkan qodobka koowaad waxaa cafis madaxweyne loo fidiyey dambiilayaasha hoos ku qoran oo ku kala xidhan saldhigyada jowhar iyo xabsiga dhexe ee degmada beledweyne laguna xukumay hal sano ilaa saddex sano dembiyo kala duwan oo ay geysteen awgeed dambiilayaasha la cafiyey kow saadiq ibraahim xasan labo ibraahim saalax xasan saddex xasan cali xasan afar cali cabduqaadir ciise shan deeq bin cali qodobka labaad xeerkan wuxuu dhaqan gelayaa marka uu saxiixo madaxweynaha dowladda hirshabeelle mahadsaniin mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaawe madaxweynaha dowladda hirshabeelle waana saxiixay saas ayayna dhaqangal ku tahay wabilahi towfiiq sidoo kale taliyaha saldhiga booliiska degmada jowhar mudane cabdifataax arwaax aadan iyo sidoo kaleenteex xasan maxamuud wehliye xasan xarbeel baaraha saldhiga degmada ayaa maxaabiista u jeediyey wacyigelin iyo sidoo kale dardaaran ku aadan inay ka fogaadaan dembiyada islamarkaana ay noqdaan muwaadiniin wanaagsan oo bulshada dhexdeeda si wanaagsan ugu nool dadkan waxay ahaayeen afar maxbuus oo ka mid a maxaabiista ku xihan saldhiga booliiska jowhar oo galay dembiye kala gedisan ilaahay maadiis maanta waxaa yimid cafis madaxweyne sidaas daraaddeed waxaan dib u soo celinaynaa waano iyo la dardaaran aan siinayno waxaan idinka codsanayna dembiyada ha gasheen waa ogtihiin dadka herjoor ha gasheen maanta madaxweynuhu wuuga cafiyey waxaan soo jeedinaya inaadan mar dambe xabsigaan ku soo noqonina haddii aad ku soo noqotiinna waxaad heli doontiin kaad soo marteen oo bilaa cafisa inaad dhammaysateen intaas aan ogolaan kad ka soo baxday madaxweynaha dowladda hirshabeelle oo lagu cafinayo afar maxbuus kuwaasoo ku xirnaa saldhigga booliiska dowladda hirshabeelle gaar ahaan saldhigga booliiska magaalada jowhar Een, afartan waxay ku eedeysneen dembiyo kala duduwan een, iyo xabsiyo ay ku xukunhayeen muddo Een, bifadlillaah maalinta carafo madaxweynaha dowladda hirshabeelle madaxweyne cali cabdulaahi gudlaawe wuxuu maxaan ku irahdaa soo cafiyey afartan oo ku xukunaa xabsiyo Een, waxaan rajaynaynaa wixii laga cafiyey oo ay ku xukunaayeen ama ganaax ahaa ama xabsi ahaa inay maanta kadib ka waantoogaan ay soo noqnoqonin ay soo noqnoqonin sababtoo ah xabsigay muddo ku jireen Een, maxkamadda iyo xeer ilaalinta iyo booliisku wuxuu ku dadaalay sidii xorriyaddooda u heli lahaayeen maadaama ay uun hadda ay sidii maalintii la keenayay ay maadaama ay maanta ka roon yihiin in ay mar kale ku soo noqonin ayagana aan la dardaarma Een, sa- rag saaxiibadooda meesha ugu tageen ay dembiyada ay galeen iyo wax kasii culus kula xiran ayaga maadaama ay gacan kudhiiglayaal ahayn oo ay ahaayeen uun dembiyo fudfudud oo maanta laga cafiyey waxaan rajaynaa ayagana mar kale inay ku noqon doonin oo ay bulshadooda lamid ay noqon doonaan ay bulshada uun la dhaqmi doonaan Een, waxaa waaye dadka maanta la cafiyey waa afartan qof oo idi- oo maxaan ku rahdaa hadda meesha taagan oo saadiq ibraahim xasan ibraahim saale xasan xasan cali xasan iyo cabdiqaadir cali cabdiqaadir ciise waxaan rajaynaynaa mar kale inay kusoo noqonin xabsigan dhankiisa xeerlaaliyaha guud ee dowladda hirshabeelle garaad axmed cabdow ayaa maxaabiista kula dardaarmay inay markaasi si wanaagsan uga faa'iidaystaan cafiska uu fidiyey madaxweyne cali guudlaabe xuseen islamarkaana ay dib ugu laabtaan bulshada iyaga oo nabad iyo anshax ku nool madaxweynaha dowlad go- dowlad goboleedka hirshabeelle wuxuu cafiyey shan xubnood oo ka tirsan dadka ku galay dembiyada yaryarka ah sida tuugannimada ee burcadnimada een, afarna waxay ahaaday een, jowhar ayaa laga cafiyey saldhigga jowhar ayay ku xiraayeen hal qofna waxaa laga cafiyey madaxweynuhu ka cafiyey een, beledweyne sidaas darteed maanta waxay hor taagan afartii xubneed ee uu madaxweynuhu cafiyey waxaan idinkula dardaarmayaa marka inaad noqotaan aadan noqonin caadaystayaal caadaysta qofku hadduu dembiga caadaysto mar kasta oo dembigiisa mar kasta ku soo noqnoqdo dembigu waa u kordhayaa madaxweynaha ayaa haddeen soo cafiyey bacdallaahi ilaaha cafiska bixe subxaana wa tacaala laakiin madaxweynihii mas-uulka ka ahaa hirshabeelle ayaa ini soo cafiyey wuxuu adinkan lafteeda in aad maxay ahaaday cafiskaas dadkii een, u helay dadkii u helay maxay ahaaday maxay ahaaday een, ayaad ka mid ayaa ka mid noqoteen maxay ahayd fursad u helay fursad fiicana ilaahay idin siiyey haddeer kabacdi in ku laabataan ma rabno xabsi wuxuu yahay waa taqaaniin waa aragteen muddaad ku jirteen mid kale haddaad soo gashaa waa labalaabmaysaan saas u ogaada wafdi saraakiil iyo taliyaha ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed uu hogaaminayo oo si weyn loogu soo dhoweeyey degmada xeraale ee gobolka galgaduud xuseen cali xuseen ayaa warkaasi galgaduud ka soo diray tixigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed raya guuta cusmaan cabdulaahi maxamed kaniif oo weliyo taliyaha qaybta ciidanka booliiska galmudug gaashaanla sare maxamed daahir cabdulle ayaa maanta kormeer shaqo ku gaaray degmada xeraale halkaasi oo si maqaam sare leh lagu soo dhoweeyey wafdiga taliyaha ayaa waxaa qayb ka ahaa taliyaha qaybta nisa xuseen faarax cilmi dubbad iyo taliyaha howlgelinta gobollada nisa cismaan cali huday taliyaha qaybta gobolka galguud gaashaanle qalbi axmed cali ayaa madasha ku soo dhoweeyey talixeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo wafdiga la socday Ee, tani ee, saldhiga waxaa ku qoran ciidan horin ah baa ku qoran ciidanka boliiska soomaaliyeed ah waxay u dardargelayaan shaqadooda sidii ciidan boliisa laga rabay waxay la dagaalamaan dambiilayaasha waxay la dagaalamaan cid kasta ee amniga qarqal gelisa Ee, waa ciidan mar walba heegan u ah inay shaqadooda cidhibtaan waxaan rajaynayaa talixeenka ciidanka boliiska soomaaliyeed in uu abaalmariyo ayaan ka rajaynayaa kana codsanaynaa ciidankan mudnaantii darajo ay leeyihiinna ay helaan waxaa weeyaan marka aad iyo aadna waa ugu faraxsana taliyaha ciidanka boliiska soomaaliyeed iyo saraakiisha kale ciidamada qaybahooda kala duwan ciidamada qalbka sida soomaaliyeed Ee, taliye waxaan kusoo gaabin lahaa horahadayda ciidankaanoo sida kaaga muuqata u diyaarsan marba inay shaqadooda iyo waajibaadkooda ciidan gutaan waxaan rajaynayaa talixeenka ciidanka booliska soomaaliyeedna inuu abaal u qori doono insha allah taliyaha qaybta ciidanka booliiska galmudug gaashaanla sare maxamed daahir cabdulle ayaa uga mahad celiyey shacabka iyo mas-uuliyiinta degmada xaraale soo dhoweynta diiran ay u sameeyeen wefdiga isagoo sidoo kale ciidamada ku burriyey inay si hufan u guutaan waajibaadkooda shaqo iyo mas-uuliyadda qaran ee saaran sideenaba waxaan nahay wafdi ballaaran oo kormeerayey dhammaan xarumaha iyo degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada galmudug waxaana u guurgalaynay si aan u aragno oo u kormeerno oon loo soo dersno xaaladda amni iyo xaaladda shaqo ciidanka boliiska ka howlgala degmooyinkaas maantana waxaan wafdi ballaaran oo hogaaminaya taliyaxigeenkuu ku nimid meeshaad u jeedaan waa xeraale insha allahu tacaalaa ciidanka waa aad baan ugu faraxsan nahay ciidanka safan diyaarsan shaqaynaya warbixintoodana aan hayno reexeraale guulaysta aan leeyahay wixii faahfaahinaya wixii wadahadala iyo wixii xaajooda iyo wixii dhiirigelinana kolley taliyaha ciidanka booliiskuna waan la socdaa saa sheegi doona tirixeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed sarreeye guuta cusmaan cabdulaahi maxamed kaniif ayaa ku ammaanay ciidanka saldhigga degmada xaraale shaqada wanaagsan ay bulshada u hayaan isagoo ku dhiirigeliyey inay sii laba jibaaraan dadaalkooda iyo doorka ay ka qaadanayaan amniga iyo deegaanada salaanka dawlaadi aad baad u mahadsantihiin soo dhoweynta fiican iyo sidaa u labisantihiin iyo shaqadiina sidaa ugu taagantihiin waan kaga mahad celinayaa marka hore marka labaad annaga waxaan nahay wafti badanoo isku jira boliiskii nabadsuguddii milatarigii dhammaanba aan ku wada soconnaa waxaanan u soconnaa oo intaanan u wada soconnaa u maraynaa degmooyinka waxay tahay inaan ogaanno shaqada amniga deegaammada aad ka shaqaynaysaan sida loo qabanahayo waxaan rabnaa inaan wax kasta oo amniga kor u qaadahaya aan gacan ka geysanno wax kasta oo habacahoo ku jira maaragtay amnigana aan kor u qaadnaan rabnaa haddii ilaahay mo kaqaasatan idinka ciidan boliisaa tihiin waxaa laydinka rabaa shaqadiinnu waxa waaye boliisku waa adeegaha bulshada waa ilaaliyaha sharciga bulshadu waa adeegaa
dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadashay shacab lagu dilay jubbada hoose xuseen maxamed xuseen ayaa warkaas inoo faahfaahinaya guddiga madaxa bannaan ee xuquuqul insaanka qaranka soomaaliyeed ayaa si kulul u cambaaray dad ra'yida oo lagu dilay deegaanaha hoostaga gobolka jubbada hoose labaatankii mey sanadkan waraalka kasoo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in weerarkaas ay ku dhinteen ugu yaraan toddoba qof oo shacaba halka tiro kale ay ku dhaawacmeen iyadoo dhacdada lagu tilmaamay mid si weyn uga hor imaaneysa xuquuqda aadanaha iyo sharciga caalamiga war-saxaafadeed guddiga madaxa bannaan kasoo baxay ayaa waxaa lagu yiri waxaana si weyn uga walacsannahay dhacdo lagu soo waramay inay ka dhacday deegaanka diigta margoos ee gobolka jubbada hoose halkaasi oo la sheegay in tiro dad rayida ay ku dhinteen falal ay geysteen shaqhsiyaad hubaysan war-saxaafadeedka kasoo baxay guddiga ayaa lagu sheegay in hay-adda oo gudanaysa waajibaadkeeda dastuuriga taasi oo la xiriirta kormeeridda ilaalinta dabagalka iyo baarista xadgudubyada ka dhanka xuquuqda aadanaha ee guud ahaan dalka ayaa wuxauu guddiga xusay inuu bilaabay baaritaano horudhac ku saabsan xaqiiqooyinka iyo xaladaha ku xiran dhacdadan sidoo kale guddiga ayaa sheegay inay ku howlan yihiin xaqiijinta xogta la xiriirta dhacdada isagoo wada xiriir la sameynaya maamulka deegaanka qeybaha bulshada ila madax bannaan si loo ururiyo xog sugan oo dhammaystiran guddiga ayaa waxa uu adkeeyey in ilaalinta nolosha dadka rayidka ah iyo xaqiijinta badqabka muwaadiniinta soomaaliyeed ay yihiin xuquuqu aasaasi ah oo u damaanad qaadaysa dastuurka dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale shuruucda caalamiga ee xuquuqda aadanaha iyo xeerarka bini-aadinimada iyo hadda waxay ku baaqdeen ciidamada ammaanka iyo garsoorka inay si taxadar leh iyo mas-uuliyad ku dhayahan tahay u hubiyaan sugidda amniga islamarkaana la ilaaliyo shacabka rayidka ah inta lagu guda jiro howlgallada amni iyo xaaladaha colaadeed gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan xuquuqul insaanka qaranka doctoreysa maryamo qaasimo ayaa tacsi tiiraanyo leh u dirtay qoysaska ehelada iyo dhammaan dadka ay saameysay dhacdada murugada leh ugu dambeyn guddiga ayaa waxa uu sheegay inuu sii wadi doono waajibaadkiisa ku aadan korjoogteynta la socodka ah dabagalka iyo baarista iyo ka warbixinta xaaladaha xuquuqda aadanaha ee soomaaliya si loo xaqiijiyo isla xisaabtan cadaaladda iyo dhowrista xuquuqda xukuumadda soomaaliya ayaa ka hadashay dil ka dhacay bakistaan sumeeyadda arsalaad ayaa warkaas inoo faahfaahinaysa dowladda soomaaliya ayaa si adag u cambaaraysay weerar argagixiso oo lagu qaaday tareen rakaab uu marayay gobolka balojistaan ee dalka bakistan kaas oo sababay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah oo ay ku jiraan haween iyo caruur war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ayaa lagu sheegay in soomaaliya ay tacsi tiiraanyo leh u dirayso dowladda iyo shacabka bakistan islamarkaana ay rajeynayso in dhaawacyada si deg deg ah ay u bogsadaan soomaaliya ayaa sidoo kale mar kale caddaysay mowqifkeeda ku aadan la dagaalanka kooxaha argagixisada loogu yeero iyada oo sheegtay inay garab taagan tahay dowladda bakistan sidii looga hortegi lahaa weerarada lagu beegsado shacabka rayidka ah weerarka ay dowladda soomaaliya cambaaraysay ayaa ka dhacay gobolka balojistan ee dalka bakistan weerarkan waxaa lagu bartilmaameedsaday tareen rakaab oo marayay deegaankaasi waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dad shacab ah mas-uuliyadda weerarka waxaa sheegtay koox gooni u goosad ah oo lagu magacaabo baloge liberation army kuwaas oo muddooyinkii dambe kordhiyey weerarada ay ka geystaan gobolka balojistan kooxdan ayaana dowladda bakistan kula dagaalanta gobolkaas iyaga oo beegsada ciidamada ammaanka iyo mararka qaar gaadiidka dadweynaha dowladda bakistan ayaa weerarkan ku tilmaantay fal argagixiso oo halis ku ah ammaanka dalka iyadoo ciidamada ammaanka ay bilaabeen howlgallo lagu baadigoobayo kooxihii ka dambeeyey weerarka halkaa warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa radio jowhare aatanna warka dibadda maajid al ansaari oo ahaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda dalka qatar ayaa bartiisada kas ku qoray oo wararka sheegaya in qatar ay iiraan u bandhigtay laba iyo toban bilyan si loo helo damaanad qaada heshiiska gebi ahaanba waa been waxa uu intaasi ku daray in wararkaas ay faafiyeen dhinacyo isku dayay inay burburiyaan heshiiskan islamarkaana wiiqaya dadaalada diblomaasiyadeed ee ka socda gobolka ee lagu joojinayo dagaalka ka socda gobolka bariga dhexe naajid al ansaari ayaa bartiisa ekas ku qoray doorka diblomaasiyadeed ee qatar oo lala kaashanayo saaxiibada gobolka waa mid wanaagsan mid wanaagsan loo yaqaan warkii habeennimaad dhegeystayaal kala socoteen radio jowhar waa naga inta